kulankan oo ku saabsanaa xog ururinta xaaladaha nabadgelyo ee deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa soo agaasintay wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed kulankan oo ay qayb ka ahaayeen mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha maamulka gobolka baay kan degmada baydhabo iyo guddoomiyeyaasha wacyaha magaalada baydhabo ayaa waxaa looga hadlayay muhiimadda ay leedahay amniga iyo weliba nabadgelyada deegaanada maamulka koonfur galbeed muhiimadda kulanka iyo waxyaabaha looga gol leeyahayba waxaa warbaahinta uga waramay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya maxamed yaasiin waxaana uu carabka ku dhuftay in maalmaha soo socda ay la kulmi doonaan waxgaradka iyo laamaha amniga maamulkaasi kulankeena maanta wuxuu afafur u yahay ama furitaan u yahay dadaalo in dhaweyd wasaaradda ay ka waday guud ahaan degmooyinka dowladda koonfur galbeed soomaaliya kulankan maanta bilaaw noo yahay oo wuxuu ku saabsan yahay qiimeynta khataraha amniga ama xaaladaha amniga ee ka jira degmooyinka guud ahaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda uu nagu hogaaminayo wasiir xasan waxay dhowr degmo hore u booqatay xudur afgooye baraawe iyo walweyn oo bisha hore aan ka imaanay intaasba waxaa loo sameynayay in la ogaado xaaladaha amniga ee dhabtee ka jira degmooyinkaas hay-adihii amnigii maamulkii bulshadiisi ay isula shaqeynayaan shaqadoodu see tahay see lagu hagaajin karaa see lagu horumarin karaa maxaa culeysyo ku ah degmooyinkaas degmo walbadan marxalad gooni ay soo maraysay duruufaheeda amniga degmo degmo lamid ahna aada u yareed laakiin degmo walba duruufo iyo qaabab ay kula shaqeynayso bulshadeeda iyo hay-adaha amniga iyo maamulkii ayaa ka jirtay wasaaradda marka wixii talo oo lagu horumarinayo amnigaas iyo wada shaqeynta bulshada iyo hay-adaha amniga ayay ka geysatay maanta oo kulankan u joogno oo baydhabo degmada baydhabo ay ahayd inaan ka bilaabno laakiin waxaa briority number one lasiiy degmooyinkan kale fogfog aan la gaari accesskoodu iska adag yahay in marka ugu horey laga soo bilaabo dadkan dowladnimada se u gaartay se ula shaqeeyaan hay-adahooda amniga se ula shaqeeyaan maamulka iyo in laga abuuro dhexdooda maxaa la dhahaa is-aaminaad isu imaatin talooyin ku saabsan sidii lagu horumarin lahaa amniga iyo wada shaqeynta iyo is-aaminaadda bulshada iyo hay-adaha amniga iyo maamulka marka waxaan rajeynaynaa hadduu ilaaha yaraa kulankan bilaaw nuu yahay waxaa ila jira tiam wasaaradda ka socdo oo khubro ah ka shaqeyn doona marka xog ururintaas marka ugu dambeeyana waa lasoo bandhigi doonaa oo waxaa lagu soo bandhigi doonaa madal oo dadka idil oo goonigoonida a ula kulmeyno madal idil oo dadka goonigoonida a ula kulmeyno ay ku kulman yihiin taasoo marka wixii tale iyo tusaale kale ziyaadaha loo baahan yahana lagu dari doonaa waxyaalihii laga soo ururiyey bulshada qeybaheeda kala duwan talooyinkooda ee caqabadaha markaas sheegteen sidii lagu horumarin lahaa improvement loogu sameyn kulamadan ayaa waxa ay salka ku hayaan qorshe nabad iyo xasilooni loogu soo dabaalayo dhammaan deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya kuwaas oo hadda ku tallaabsanaya horumar dhinac walba le